halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington saraakiisha ciidamada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada xudur ayaa sheegay inay ka hortageen weerar ay maleeshiyaadka al-shabaab xalay ay kusoo qaadeen magaalada warbixin arintan ku saabsan waxaa baydhabo nooga soo diray waryaheena mukhtaar maxamed catoosh iskahorimaad muddo kooban socday ayaa ka dhacay duleedka magaalada xudur kaasoo u dhexeeyey kooxda al-shabaab ee weerarka soo qaaday iyo ciidamada dowladda qaybta lixdanaad ee ku sugan gobolka bakool saraakiisha ciidamada dowladda ayaa sheegay kooxda al-shabaab inuu khasaare xoogan ka soo gaaray dagaalka ay la galeen ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool taliyaha guutada sagaalaad qaybta lixdanaad xoogga dalka gaashaanle dhexe cali ibraahim isaaq cali xabad oo warbaahinta magaalada xudur kula hadlay ayaa sheegay inay ku jebiyeen kooxda al-shabaab weerarka xalay ay ku soo qaadeen magaalada xudur islamarkaana khasaare dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaaray kooxda al-shabaab weerarkaasi shirkana jiraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay xala abaarihii shan saac iyo rubi ayaa waxaan nasoo weeraray meel u jirta magaalada xudur shan kilomitir shan saac iyo bar habeenimo kooxaha nabadiidka ee al-shabaab alxamdulilaahi geesiyiinta guutada sagaalaad ururka kontoni koowaad ayaa ka jawaabay oo markaa racaa hore taagnaa waxayna ka qaadeen jab iyo hadaag ayay kala kulmeen ilaa ay dhimasho shan qofood oo laba qof oo meyda aan gacanta aan koyna hadda lix dhaawac ah marka cayaar cusub waayo cayaartan waa tababar cusub oo al-shabaab la siinaayo guutada sagaalaad saasna waa awooddaa awooddaas waa leedahay cadowgeeda noocaas habeennimo ula dagaalami kartaa haddaad bartay in maalimihii aad la saacadaysto in habeen sagaal saac aan dagaalami karno oo goobka alaala goobta imaadan aynu kugu imaan karno casharay tahay cashirkaas qaata cashirada labaadna xilliyada soo soctaa heli doonta ilahi abduraada ka dhigo waxaan u mahadnaqayaa dhammaan saraakiisha sarkaal xigeenka iyo dableyda guutada sagaalaad ee waajibaadkaas qaran xalay fuliyey ilaa iyo xalay salaada subax intay waagu ka baryayo naftooda iyo wakhtigooda ku xoojiyey inay difaacaan shacabkooda iyo dalkooda xilligii al-shabaabka saacadihiis waa dhammaadeen marka ilaahay idinkii inay ordaan maahane wax kaloo u haray ma lahan toddoba kilomitr toban kilomitr xudur ka baxsan in lagu dagaalamo oo looga daba tago lagu dilo lagu laayo dhaawacay meydkoo laga soo reebto guutada sagaal taa sharaf u tahay kooxda al-shabaab ayaan wax wara laga haynin oo ku aadan khasaaraha ka soo gaaray dagaalka ka dhacay magaalada xudur oo saraakiisha ciidamada dowladda ay guulaha ka sheeganayaan xudur waxa ay ka mid tahay magaalooyinka kooxda al-shabaab ay ku soo qaadaan weerarada ku dhufoo ka dhaqaaqa mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo